waxaa jirta dhibaatooyin caafimaad darro iyo weliba mustaqbal xumo haysata jiilka soo karaya ee ku dhaqan deegaamada somalilan kuwaas oo la tacaalaya abaartii ugu xumayd ebid ee soo marta carruurtan ayaa jirooyin la ildaran oo qaarkood awoodi lah inay u dareeraan iskuullada si ay u tacliinta u bartaan ku dhowaad ilaa iyo laba malyuun oo qof ayaa wajahaysa xaalad bani'aadinimo deegaamada somalilan deegaanka qorijabley ee ka tirsan maamulka somalilan iskuul ku yaala ayaa waxaa caadiyan dhigata ilaa iyo shan iyo labaatan arday laakiin xilli ay booqatay warbaahinta s b s waxaa fasalka fadhiyey oo keliya lix arday halka inta kalena ay la tacaalayaan shubanbiyood iyo matag oo fara kulul ku haya dadka deegaanka deggan macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah barayaasha dugsigaasi ayaa sheegay in waxbarashada ardadiisu ay la ildaran yihiin gaajo iyo caafimaad xumo taas oo ah abaartii ugu weyneed ee deegaamadu ay ku habsatay ilaa xad bay saamaysay matal kolol waxaa jiri jirta aan waxba aanaan dhigaynin oo cunto la-aan iyo abaar iyo dhibaato loo kala cararayey dhanka kalena maryan axmed gabadheeda safa oo hal sano jir ah ayaa iyaduna hayaa cudur ku dhaca maskaxda taas oo ay la ildaran tahay maryan waxa ay sheegtay in canugteeda yarta ah inay hadba ula cararto goob caafimaad iyadoo weliba aanay heli karin toddobada carruur kale ee dhashay cid u ilaalisa waxayna ka hadlaysaa waxyaabaha ay kala kulantay dhakhtarka waxba wuxuunbay ugu dhaheen biyahaasaa kaga furmay madaxa maxaa keenay baan kuuri dabeetee sababay waa nafaqa dari markay ku dhacda bay ugu dhaheen markuu ilmuhu yan yahay hadduu hooyada uu markii hore ka soo dareen qaatay iyo hadduu ifka kula kulmay xarunta ugu dhow ee caafimaad waxa ay hoygeeda u jirtaa ilaa iyo boqol kilomitir labiiyo tobankii bilood ee lasoo dhaafayna waxaa geeriyooday ilaa iyo labaatan haween oo aan awoodin in ay gaaraan xarunta caafimaad ee boqolka kilomitir u jirta masaafo ahaan halka ay ku nool yihiin haddaba sannado ka hor reerahan deggan tuuladan waxa ay duunyo ka haysteen ilaa iyo afartan kun oo neef laakiin hadda abaarta awgeed xoolahaasi waa ay la'deen marka laga reebo kumanaan neef oo iyaguna aad u itaal daran xoolihii kale waxa ay ku milmeen ciidda iyagoo haraad iyo gaajayo u dhinteen ibraahim cabdicige ayaa sheegay xitaa inaysan reeruhu haysan biyo oo ceelashiina ay ka gureen lix iyo toddobaatan barkadood ayaa meesha ah lix iyo toddobaatankaaba waxaa loo qoray xoolo sakan wax ka cabalamahayo bilihii ugu dambaysay dadka waxa ay la dhimanayeen gaajo oo ma aysan haysan waxay cunaan sida ka muuqata qoysas badan oo ay booqdeen telefishinka s b s oo dhowaan sheekooyin la xidhiira abaaraha somalilan ka soo duubay deegaamadaasi oo saddexii sannadaa abaartan haysay abaartan ugu daba dheeraato duu dee caruurtii wa iska jirecsaned nafaqa daraan ay haysay